بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيغاني بقول يشن يسقاشناد كتابك الرحيق المختوم islamarkaana waa darsigii afraad ee ghaswatu xunayn waxaan maraynay ghaswatu daa'if bayaan maraynay laakiin markaan aqrinaynay darsigan kii ka horreeyey oo safxada ama bogga saddex boqol iyo sideed iyo konton yaan faqro ayaan kasoo boodnay faqro ayaan kasoo boodnay waxaan waxaa waxaan idhi alaa batla sixru lyowm iyo waxiina idin marka faqro dhan baan kasoo boodnay faqradii ayaan ku celinaynaa waa bogga saddex boqol iyo sideed iyo konton dhammaystir wuxuu yahay meesheedii unbaa laga laga fahmi doonaa kolley wanxaaza wuxuu u leexday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama jihat alyamiini xagga midig ayuu u leexday markay arrintaas dhacday wa huwa isagoo yaquulu dhahaya halummuu ii kaalaya xaggan kaalaya halummuu ilaya aniga ii kaalaya ayuhannaasu dadow ana rasuulullah baan ahay ana muxamed ibni cabdilaahi baan ahay walam yabqa kuma hadhin macahu rasuulka la jirankiisa fii mowqifihi meesha uu markaa taagnaa ilaa cadadun qaliilun tiro yar oo min almuhaajiriina waalansaari amaahne marka tiradaa oo laisku khilaafsan yahay tisca sagaal baa ku hadhay calaa qowli ibnu isxaaq ninka siiradan weyn qoray ee la yidhaahdo siirat ibnu hishaam ninka qoray oo maxamed ibnu isxaaq la yidhaahdo wuxuu qabaa sagaal unbaa ku hadhay wathnaa cashara calaa qowli nawowi imaam nawowina wuxuu yidhi siiraba kama hadli jirin laakiin markuu sharxaya weeye maaragtay saxiix muslim labaiyo toban bay ahaayeen buuli laakiin wasaxiixu sida saxiixi waa maa wixii rawaahu uu wariyey alaxmed walxaakimu fi lmustadrag imaam xaakim baa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha mustadrag yaani wixii laga tegey yuu soo ururiyey mustadrag wixii lasoo haleelay aimadii hore axaadiisi ay ka tageen in axaadiistu way kala way kala horeeyeen wayna kala wayna kala darajo badan yihiin labada saxiix baa ugu horeeyay oo kow ah afarta sunanta ah ku xiga waxaa ku xiga masaanida macaajin baa jira waxaa jira markaas mustadraganaa jira oo xaakim leeyahay waxaa jira nin la yidhaahdo majmucu zawaa'id kulmiyey xadiid kasta inta dheeraadka ah ziyaadada uu leeyahay oo haythami la yidhaahdo marka mustadraga xaakim weeye sida saxiixi waa sida uu qabo siduu wariyey imaam axmed iyo xaakim fi lmustadrag uu ka wariyey min xadiidi ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud xadiidkiisa qaala wuxuu yihi cabdullahi ibni mascuud kuntu anugu waxaan ahaa maca nabiyi nabiga ayaan la joogay yowma xunaynin maalinta xunayn sala allahu caleyhi wasalam fawallaa waxaa jeestay oo cararay canhu rasuulka annaasu dadkii wa habata waxaa sugnaaday oon marna dhaqaaqin macahu rasuulka hamaanuuna rajulan siddeetan nin oo min almuhaajiriina waalansaari ah kaas ayaa saxiix ah marka siddeetan baa hadhay fa kunnaa waxaanu ahayn buuhi calaa aqdaaminaa lugahayaga ayaanu anugu ku taagnaynoo ma aanaan gaadiid maanaan saarayn malaha markii hore mays way iska wada tuureen gaadiidkii markiiba way ka soo degeen walam nuwallihim dubura mana aanaan cararin annaga oo jeedsannay walam nuwallihim cadowgii uma aanaan jeedin addubura qadaadka waxba dabada in la yidhaha shardi maaha waa isla mid uun qadaadka uma aanaan jeedinin marka siddeetan ayuu sheegay riwaayadan kale ibnu cumarna way iskeenayaan boqol wax ka yar ayuu yihi boqol wax ka yar kana sideetan waa sideetankii warawa alimaamu tirmidiyu min xadiidi ibni cumara biisnaadin xasan wuxuu ku wariyey qaala wuxuu yihi laqad ra'aytunaa waadna arkaysa yowma xunaynin maalintii xunayn wa ina annaasa dadka oo la muwalliina jaanta rogaya jaanta rogay oo cararay wamaa maca rasuulillaahi rasuulka ilaahayna uusan la jirin uusan ku hadhin mi-atu rajulin boqol nin boqol nin ma dhannayn yacni marka riwaayadii cabdullahi bni mascuud bay isku mid noqonayaan oo dhahaysay siddeetan tanaa xoog badan marka siddeetan ama boqol adigu siddeetan iyo wax ku dhodhow oo kibaaru saxaaba ah oo muhaajiriin iyo ansaar ah ayaa ku hadhay marka faqradaas oon ka soo tagnay oon ilownay oon iska oon maaragtay ishee aan ku dhicin oon ka ilduufnay ayaan e, ayaan halkaa ku micnaynay kadibna waxaan usoo laabanaynaa ghaswatu daa'if iyo meeshii aan maraynay wa nasaba wuxuu u rakibtay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam almanjaniiqa laancigaaleed waa marar badan baan soo sheegnay oo waa hub waagii hore la adeegsan jirayoo wuxuu leeyahay jirid dheer ul dheer buu leeyahay ushaasoo la taago markaasaa waxaa usha ku xidhan farqo ayay leedahay isku xidhxidhan oo wax qaado kuwaasaa dhagax laga buuxin waa la soo leexinayaa waa la sii dayn marka madaafiicda goobta oo kale wey dhagxaan waaweyn oo meeldhexaaday sii daynaysaa oo xawli ku socoto oo derbigay ku dhacdo iyo dadkay ku dhacdoba aan waxba hambeynayn derbiyadaa lagu jibin jiray waa madaafiicda goobta oo kale cala daa'if calaa ahli daa'if ayuu u rakibtay wa qadafa bihi waa lagu ganay alqadaa'ifa qadiifadii ayaa lagu ganay gumac way ka weyn tahay waxa weeyaan wax madaaficda laga tuuro ee qadiifada la yidhaahdo oo kale weeye gantaalna way ka yaraah yar tahay xataa waqacat ilaa ay ka dhacdo shadkhatun dalool ama dilaac fii jidaari lxisni dhufayskii derbigiis fa dakhala nafarun koox baa gashay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid aho taxta dabaabatin dabaabad ku dhex jira dabaabadan waxay ahayd bahal qoryo iyo biro ka samaysan oo leh sida dabaabadan hadda madfaca weyn uu ka taagan yahay qori weyn baa ka taagnaa qoriga xabadi kama dhacaynin laakiin rag xoog la intay galaan bay derbiga ku dhufanayeen derbiga ayaa jabaya ama dilaacaya wa dakhaluu way galeen muslimiintii bihaa dabaabadii iyo ilal jidaari gidaarkii ama derbigii dalooshamay ayay la galeen liyuxriquuhu si gidaarka iyo meesha dhan ay u gubaan fa arsala calayhim cadowga fa arsala calayhim wuxuu ku soo daadiyey baa markan laga wadaa wuxuu ku soo daayey nawaad dhihi kartaa fa arsala wuxuu ku soo daayey calayhim korkooda alcaduwu cadowgu wuxuu ku soo daayey sikakal xadiidi biro al muxamaaton binnaari oo guduudan oo lagu soo gubay dab biro dab lagu soo gubay oo madana laga soo bixiyey oo ayuunbaa dusha looga soo daadiyey fa kharajuu min taxtiha derbigii way iskaga soo hoos baxeen way soo carareen dabaabadoodii bay ku soo carareen fa ramowhum binnabli markaasaa waxay ku soo toogteen fallaadhihii wa qataluu minhum rijaalan ragna way ka dileen marka nimankii waa loo geli waayey meel dhufaysa way ku jiraan raashin way haystaan reerahood iyo dadkoodii baa ugu jira maxaanku idhaahdaa waana dagaalamayaan wa amara rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu amray ka jus-in iyadoo qeyb ka ah min siyaasati alxarbi dagaalka maamulkiisa dagaalka sida lagu maareynayo maareynta dagaalka iyadoo ka mid a liiljaa'i alcaduwi cadowga si loogu qasbo ilal istislaami inuu isdhiibo amar wuxuu amray biqati lcanaabi geedka ay ku noolaayeen xagga dhaqaalaha cunatan cunaqabatayn dhaqaale in lagu soo rogo xagga dhaqaalaha in laga curyaamiyo alacnaaba geedka canabka ayaa aada uga baxay ku noolaan jireen canabkii in laga gubo in laga gooyo wa taxriiqiha lagana gubo fa qataca almuslimuuna muslimiintii ayaa gooyey qatcan dariican goyn xun ayay gooyeenoo waa la shafay fa sa'alathu thuqayf fa sa'alathu waxaa bariday hu rasuulka thaqiif baa bariday an yadacaha inuu u dhaafo beerta beerta in loo daayo lilaahi ilaahay daraadi iyo waraxmi qaraabo marka ilaahay lagu barya rasuulka gaalnaha ku barya wuu cafi jiray fatarakaha wuu dhaafi lilaahi waliraxim wanaadaa wuu dhawaaqay rasuulku waxaa dhawaaqay wanaadaa waxaa dhawaaqay munaadiihi kii dhawaaqayay ee rasuulka ruux uu amray bilaal iyo cid kasta ahaadee sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay nimankan waxay ku shaqaysan jireen oo u shaqaynaya addoommadii addoommadii inay ka soo baxaan buu rabaa rasuulku ayamaa cabdin addoon kasta oo nasala min alxisni dhufeyskan kasoo dega oo kasoo dhaadhaco oo kasoo baxa oo wa kharaja ilaynaa annaga noo soo baxo oo noo yimaado fa huwa xurun xur waay fa kharaja waxaa soo baxay ilayhi muslimiinta waxaa usoo baxay halaaatun wa cishruuna rajulan saddex iyo labaatan nin ayaa usoo baxay saxiixulbukhaari ayay ku qoran tahay arrintaas fiihim nimanka waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahda abubakrata nin la yidhaahda ow abubakara dheh abubakra maaha wixii ma xarakaysna marka lama garanayo abubakara tasawara wuxuu soo fantay ninkaasi xisna daa'ifi dhufayskii daa'if ayuu soo fantay wa tadallaa wuu iska soo laalaadiyay dhinacii dhinacooda ayuu ka soo fananayaa dhinacan kalena waa la iska laalaaday marka meel sare markaad saa u fananayso markaad fuulaysana waa fanasho markaad kasoo daadegaysana waa iska laalaadin watadallaa wuu iska laalaadiyey minhu derbigii ayuu iska laalaadiyey bibakaratin ayuuna iskaga laalaadiyey bir wareegsan bibakaratin mustadiiratin oo wareegsan taasoo yustaqaa calayha lagu dhaansado oo biyaha lagula soo baxo waxa weyaan ceelasha ama ay jiidayaan awrta ama dameeraha ama xataa dadku ay jiidayaan bir ganoon oo maaragtay wareegsan oo xadhigga uu ku wareego oo xadhigga lagu wareejiyo taasaa bakara la yidhaha af carabiga bakara taasaa la yidhaha marka taas ayuu isku soo laalaadiyey bibakaratin birtaa wareegsan mustadiiratin oo yustaqaa calayha biyaha lagu dhaansado oo biyaha lagala soo baxo ceelka wadaanta lagu xidho fa kannaahu wuxuu kunyo uga dhigay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam abaa bakara ninkii bakarada lahaa birtaas ee ceelka lagu wareejiyo ee biyaha loogala soo baxo ee xadhiggu uu ku wareego way wada yaqaaniin dadku saasay ila tahay faactaqahu markaasuu xoreeyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wa dafaca wuxuu u dhiibay kullu rajulin oo minhum iyaga ka mida ilaa rajulin min almuslimiina ayuu u dhiibay si uu u jilo ilan waxba ma haystaan waa niman addoon hadda la xoreey waxba ma haystaan wax hadda la siiyo oo sahay oo rasuulku hayana male marka nin walba inuu waagaana nin walba sahaydiisa isagaa soo qaadan jiray marka inuu ninba sahaydiisa wax ka siiso ka siiyo yumawi yumawinuhu yumawinuhu isaga oo sahaydiisa wax ka siinaya sahayda siinaya fa shaqa waxaa dhibay daalika arrintaas oo nimankii addoonta ay ku shaqaysanayeen u dagaalamayeen oo lagala soo baxay calaa ahli lxisni habeen madow mayna ogolaadeene nin walba habeen madow buu ka soo baxay derbiga soo fantay mashaqatan dhib shadiidatan oo daran walamaa markii taala uu daba dheeraaday alxisaaru go-doomintii oo wastacsaa uu ku adkaaday muslimiintiina alxisn dhufayskii inay galaan oo wa usiiba almuslimuuna muslimiintiina la haleelay oo uu ku dhacay bimaa usiiba wixii ku dhacayna uu muslimiintii ku dhacay oo min rashqi nibaali leebab iyo fallaadho uun lagu soo ganayo iyagoo bannaan fafadhiya iyo wa bisakaki alxadiid almuxamaati iyo birihii birihii lasoo gubay oo lagu soo wada daadiyey oo wakaanuha dhinaca kalena wakaanuha ahlulxisni dadka dhufayska ku jiray qad acadduu kuwa diyaarsaday qad acadduu kuwa diyaariyey ama diyaarsaday fiihi xisniga gudihiisa maa yakfiihim wax ku filan lixishaari sanatin sanad go-doomintii ayaa wax ku filan bay haysteen intaasi markay dhacday buu istishaara wuxuu la tashaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nawfal ibna mucaawiya addayli nin la yidhaha ayuu la tashaday oo khabiir ahaa oo ay arag ahaa fa qaala nawfal wuxuu yidhi hum yaa rasuulallah kuwaan meesha ku jiraaye thaclabun fii juxrin waa dawaco god ku jirta un dawaco god ku jirta weeye in aqamta calayhi haddaad iska kor fadhida uun dawacadii godkii haddaad iska kor fadhida weligaa akhadtahu waad qabanaysaa ilan wuu soo bixi maruu markuu gaajoodo wuu soo bixi waad qaban wa in taragtahu haddii aad iskaga tagtana lam yadurka waxba ku yeeli maayo waxayna idin markii ay taasi dhacday hadee muddaday dheerayd ee siduu muslim riwaayatu muslim ku sugnayd afartanka gaadhaysay meeshii la fadhiyey asxaab badan meeshii lagu laayay meeshiina nimeel- meel aan la geli karin ay tahay ee, rajana uu ka qaba rasuulka inay dadkan iska soo islaamaan ilaa meel dambe oo la aadama leh waxayna idin markaas yucazama wuxuu go-aansaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam calaa rafci lxisaari go-doominta in laga qaada nimanka waraxiilin in la yskana anbabaxo la yska tago fa amara rasuulku wuxuu amray cumar ibna alkhadaab ayuu amar siiyey fa adana fi nnaasi dadka ayuu dhexdooda iclaan iyo ogeysiin yuu ka bixiyey wuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi innaa qaafiluuna gadan innaa inagu qaafiluuna kuwa iska tegaya nahay oo raranaya oo guuraya gadan berri in shaa allah haddii ilaahay yidhaahdo fahaqula waxaa ku cuslaatay arrintii calayhim dadkii arrintii way ku cuslaatay oo way way ka dhaadhici weyday way liqi kari waayeen wa qaaluu waxay dhaheen nadhabu ma iska tegaynaa walaa naftaxu annago aan meesha na furanin maan iska tegaynaa un marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa markay wax oo ay u bataan ma ka hor iman jirin markay wax- wuu- wuu la soo gurin jiray un yacni wax la mid ah de waa rasuulka ilaahay oo waxay uu hogaaminayo oo lama dhihi karayo eh, sidiisi oo kalea la yeelaya iyo sidiisi kalea la yeelaya iyo ama la noqonaya cidina ma dhihi karayso laakiin mushkilo yar markay timaado si u xallin jiray wax hadda maskax bani aadam geli karaysa ma aynu iska baxan uu yidhi amarkayga miyaad diidaysaan iyo waxaa iyo midna ma dhihine markay arkay isagoo isku dhe- nimankii qaba ina la joogo bas wuxuu yidhi hun faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi waan baxaynaa ama waqtiga la bixi lahaa soo maynu cuslaysanin uqduu cala alqitaali ku kallaha unbuu yidhi dagaalka dagaal baa rabtaan soo maaha ha lagu kallaho faqadow way kallaheen maalintaas fa asaabahum jiraaxun dhaawacyo xunxun baa soo gaadhay fa qaala wuxuu yidhi haddana maalintii dambe innaa qaafiluuna gadan in shaa allah berri meeshan waan iskaga hambabaxaynaa waan ka qulqulaynaa meeshan waan ka tegaynaa fa suruu bidaalika arrintii way ku farxeen wa adcanuu wayna u hoggaansameen wa jacaluu waxay bilaabeen yarxaluuna inay guuraan ay alaabtooda xidhxidhaan wa rasuulullaahi rasuulka ilaahina yadxaku uu qoslayo nimankii shalay la kari lahaa siduu ku xalliyey dee rasuulku sala allahu caleyhi wasalam walama irtaxaluu markii la rartay oo gaadiidkii la fuulay wastaqbaluu ay u jeesteen xaggii maka iyo bixitaankii qaala rasuulku wuxuu ihi quuluu dhaha aayibuuna kuwa soo noqonayaan nahay taa'ibuuna kuwa ilaahooda u soo noqdo toobad keenay baan nahay caabiduuna kuwa ilaahay adoo caabudayaan nahay lirabbinaa xaamiduuna rabbigooda kuwa ma- ku mahadinaya ayaan nahay aayibuuna marka markaad u laabanayso gurigaaga oo dhan baa sidaas la yidhaha waqiila waxaa lagu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaah idcu habaar calaa thaqiif habaar rasuulka cid habaar kaa yeeli wuxuu habaari waayey maalintii ay sanoga usoo xumeeyeene faqaala wuxuu yihi allaahuma allahayow ihdi hanuuni thaqiifan thaqiif allahayow hamu- hanuuni wa'ti bihim noona keen iyaga oo hanuunay oo islaamay marka maxaa jira ujeeddada uu leeyahay uu u nool yahay oo dhan waa inuu dadka hanuuniyo bes una digo maahane wax kale oo waxay dadku rabaan iyo madaxnimo iyo adduunye iyo magac iyo waxaas ciil iyo aargoosasho iyo waxaas hadyigiisa iyo no- ma aha maaragtay sulugiisa ka mid maahayn sala allahu caleyhi wasalam haddana aynu u nimaadno qismatu lghanaa'imi hanimooyinkii oo la qaybsaday biljicraana meesha jicraana lagu qaybsaday walamaa markii caadda uu soo laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam marka nimankii afartan maalmood iyo wax ka badan baa la siiyey oon waxba la qaybinin iyo ka badan afartan riwaayatu muslim haddii aan qaadano in afartan maalmood uu socday xisaarkii ee, iyo go-doomintii daa'if afartan maalmood buu sugayay rasuulku bal inay intay yimaadiin intay islaamaan ay waxooda qaataan walamaa markii caadda uu soo laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bacda rafci lxisaari go-doominta markii laga qaaday can daa'if magaalada daa'if tanna haddana u fiirso haddana makatha wuxuu ku nagaaday biljicraana jicraana wuxuu ku nagaaday bidca casharata leyla dhowr iyo toban habeen dhowr iyo toban habeen oo kale marka dee wax konton habeen ku dhodhow inta la sugayey waxaan u jeedaa lixdan habeen laba bilood baa la sugayay oo laa yaqsimu alghanaa'ima haniimooyinkii iyo wixii gaalada laga soo furtay uusan qaybinayn oo wayata'annaa oo u kaadinayo u sugayo u kaadinayo bihaa qaybinta uu u kaadin uu dibdhigi muxuuna ugu dibdhigaya yabtaqi wuxuu dalbayay uu rajaynayay an yaqduma calayhi inay u yimaadiin an yaqduma inay u yimaadiin calayhi isaga wafdu hawaasin ergo hawaasin ka socota taa'ibiina iyaga oo soo laabtay oo dembigoodii iyo wixii ay galeen ka soo laabtay oo fa yuxrisuu ay iska xaraystaan kulli ay iska wada xaraystaan dhammaantii iska kaxaystaan maa wixii faqaduu ay waayeen oo idil dad iyo duunyo wax alla wixii talaxumadooda ay ku waayeen oo dhan loo celiyo marka bal intuu sugaya de wax laba bilood ku dhodhow afartan haddaan halkaa kasoo qaadna haddana dhowr iyo toban dhowr iyo tobanku ilaa sagaal iyo toban bay noqon karaan dhowr habeen dhexdaa lagu sii socday markii jicraane laga yimid ilaa daa'if in la isu geegeeyo wax laba bilood ku dhowdhow ayuu rasuulku sugaya oo islahaan bal intaasoo nimankii intay isku noqdaan oy qoomamoodaan oy shalaayaan oy toobad keenaan ay yimaadiin oo waxoodii loo celiyo walaakinahu hase aatee lam yaji uma iman lam yajihu ima imanin axadun cidna uma iman marka ma la sugayaa ilaa yowm ddiin fabada-a wuu bilaabay rasuulku biqismati lmaali xoolahi inuu qaybiyo liyuskita si uu aamusiiyo almutaطaliciina kuwa u hanqaltaagaya xoolaha oo min ru'asaai lqabaa'ili qabaa'ilkii hadda soo islaamay kuwooda madaxda u ah hunguri maskaxka qaba hunguri maskaxa hunguri maskax baa la yidhaha hunguri maskax dadka oo hunguriga weyn dee min ru'asaai lqabaa'il wiyo wa ashraafi quraysh iyo odayaashii qurayshyada wada xoolo doonaya fa kaana waxay ahaayeen kuwaasi almu'allafatu quluubuhum kuwii quluubtooda lasoo dumayay mise fa kaana waxay ahaayeen almu'allafatu quluubuhum kuwii quluubtooda lasoo dumayey awala man uctiya dadkii la siiyey ee lagu bilaabay yay ahaayeen oo waxadiya helay bil ansibati saamiyaasha aljasalati ee weyn helay bay ahayn qaybaha qeybta libaax la yidhaahdo nasiib al asad ama qeybta libaax nimankii qaatay waxay ahaayeen nimankii qabaa'ilka ahaa rasuulkuna wuxuu rabay oo keliyata nimankan adduunyo unbay rabaan hadday marka islaamka kusoo gelayaan rabshada islaamka ku hayaan haddii ay kaga daynayaan xoolo iyo hunguri uu ku tilmaamay laclaaca ayuu ku tilmaamay rasuulku markii dambe laclaaca cayo cayadu waxa weeyaan waa nooc nagadhahoo ay dameerihii iyo cunaan xooluhu oo guryaha hoostooda ka baxo cayo la yidhaah waa adduunya waa cayo marka in kuwaa la siiyo si ay islaamka uga sii jeestaan kuna soo islaamaan marka dadkii xoolaha la siiyey wixii laga xusuusta waa kuwan actaa rasuulku wuxuu siiyey abaa sufyaan ibnu xarb wuxuu siiyey arbaciina uqiyatan afartan uqiyadood oo fido ah wa mi-atan min alibili iyo boqol neef oo geela boqol halaad buu siiyey fa qaala haddana wuxuu yidhi ibni yaziid weelgeyga yaziidana waxsii fa actaahu milaha iyadoo kaleu siiyey afartan uqiyadood iyo boqol geelaa la siiyey wiilkiisii yaziid ahaana faqaala haddana wuxu uhi ibni mucaawiya wiilkaygii mucaawiya ah fa actaahu milaha intii in leeg baa la siiyey marka intii ugu badnayd waxaa qaatayba ree abu sufyaan wa acطaa haddana wuxuu siiyey rasuulka xakiim ibnu xisaam ninka la yidhaahdo oo reer khusaaca ahaa miatan min alibil buu siiyey uma sa'alahu miatan ukhraa boqol kale isii buu yidhi fa acطaaha iyaha boqolkii kalena uu siiyey laba boqol wa acطaa wuxuu siiyey safwaan ibnu umaya ninka la yidhahdo miatan min alibili uma mia uma mia kadaa fi shifaa sidaasaaba ku sugan kitaabka ashifaa wa acطaa wuxuu siiyey alxaari alxaarith ibna xaarith ibnu kalada miatan min alibil waxaan u malaynayaa hadda ibnu xambal waan la sii daynina ibnu kaladihii uu sheegaya waa kii lahaa batala sixru sixirkii wuu buray wuu buray kii lahaabuu ahaa goorta dhoweyd haddana waxaa la siiyey boqol geela wakadalika wuxuu siiyey actaa rag rijaalan rag oo min ru'asaa'i quraysh quraysh madaxdeeda ka mia wakayraha miatan mia mia ayaa la wada siiyo min alibili wa acطaa aakhariina kuwo kale wuxuu siiyey hamsiina hamsiin konton konton wa arbaciina arbaciina xataa shaaca fi nnaasi ilaa dadka ay kaga faafto ay meel walba ka gaadho ina muxameda ninka muxamed layidhaha yucطii wuxuu siinayaa caطaa'an waxsiin ama bixin oo maa yakhaafu alfaqra ama ma laa yakhaafu lfaqra nin aan faqriba ka cabsanaynin fasdaxmad way isu soo sheegeen fasdaxmad waxaa isku soo garbisay oo isku soo cidhiidhiday calayhi rasuulka alcaraabu nimankii reemiig ahaa yatlubuuna almaala iyagoo xoolo dalbanaya isii isii aniga isii adiga maaragtay ninkii qaxooti wuxuu qaybiyo oo marka dambe ay meel uu ka baxa waayo oo kale xataa daruuhu ilaa ay maaragtay hoosta ka geliyaan rasuulkii ilaa shajaratin geed se usii wadeen isii isii ulahaabuu geed hoosta ka galay oo geed bay hoosta ka geliyeen fantasacat waxay geediibaa waxay kala baxday rasuulka ridaa'ahu go-isii koray la hadhay fantasacad waxay la hadhay ridaa'ahu geedkiisa xanankiibaa la hadhay fa qaala wuxuu yihi ayuhannaasu dadow rudduu calaya ridaa'i wargo-ayga isiiya fa waladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyaddii ay ku sugan tahay low kaana hadduu ahaan lahaa cindii aniga agtayda aan hayn lahaa cadada shajari tihaama dhulkan tihaamo la yidhaha tihaamadu waa hundah hundo iyo hawd yuu dhulku kale yahay miyiga marka la joogo hundo iyo hawd hunduhu waxa weeye waa buuralayda buuraha iyo badda ama buuraha iyo togga iyo buuraha iyo webiga kolba meeshii biyo dhulka u dhexeeya ee godan baa la yidhaahdaa hundaya la yidhaha af soomaaliga tihaamana isagaa la yidhaha dusha kore iyo dhulka bannaan ee simanna hawd baa la yidhaha haddii low kaana cindii agtayda hadduu ahaan lahaa cadadu shajari tihaama dhulkan hundaha ah dhirta ku taalla wax la eg oo nicaman geel ah haddaan ahayn lahaa gacanta maanta igu jira laqasamtu calaykum waan idiin qaybin lahaa uun uma haddana maa alaftumuunii weligay igumaydaan aragteen maydaan i aragteen igumana aydaan barateen bakhiilan inaan ahay mid bakhiil ah walaa jabaanan fulay aan ahay walaa kadaaban beelaanana aan ahay uma markaa kadib qaama wuxuu istaagay ilaa jambi baciirihi awr uu maaragtay fuulayay dhinaciisa ayuu istaagay fa akhada wuxuu ka soo qaatay min sanaamihi kuruskiisa wabaratan dhogor ayuu ka soo qaatay dhogor baa la yidhaha geela timihiisa timo lama dhaho geela timo lama dhaho maaragtay timihiisa dhogor baa la yidhaha dhogor buu ka soo qaatay fa jacalahaa wuxuu yeelay uu geliyey bayna usbucayhi labadii safarood labadii safarood buu ku qabtay uma rafacaha markaasuu sare u qaaday faqaala wuxuu yihi ayuhanasdaw ayuhannaasu dadow wallaahi baan ku dhaartee maa lii aniga ima sugnaanin min fay-ikum haniimadiinan hadda walaa haadihi alwabara dhogortaan ahaatee halkaa xabo ee dhogorta aan ha ahaatee ani kuma lihi mana ka qaadanayo ila alkhumusa khumuska maahan oo shan meeloodoo ah waalkhumusu khumuskuna marduudun calaykum idinkunbaa dib laydinku celinaya waxaan anigu aan qaadanaya maaha dowladda iskale afraad ma aha waa wixii dowladda wa bacda iitaa'i almu'allafati quluubuhum kuwii quluubtooda lasoo dumayey markii uu dhargiyey uu waxaa siiyey amara wuxuu amray rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zayd ibni thaabit ayuu wuxuu amray biixdaari alghanaa'imi wannaasi hanimooyinkii kale inuu keeno iyo dadki uma faradahaa cala annaasi markaasuu dadkii u qaybiyey fa kaanad waxay ahayd markan waxaa la qaybsanayaa xataa addoomihii baa la qaybsanaya fa kaanad waxay ahayd sihaamu sihaamuhum saamiyadooda waxay ahayd likulli rajulin nin waliba wuxuu helay imaa arbacan min alibili afar neef oo gela wa imaa arbaciina shaatan ama afar neef afartan neef oo adhiga fa in kaana faarisan hadduu qofkaasi nin faras fuushan aha akhada wuxuu qaadanayay itnay cashara baciiran laba iyo toban neef oo geela ow cishriina wa mi-atan shaah ama boqol iyo labaatan neef oo adhih ayuu qaadanayay sidaas ayaa xoolihii loo qaybiyey waxaana loo qaybiyey oo xoolaha la siiyey inkastoo la rabay dadkii lahaa in la siiyo ay soo doonan waayeen oo iyagu soo toobad keeni waayeen markii la qaybiyana waxaa lagu xaliyey mushkilad weyn baa lagu xaliyey mushkilad weyn oo nimankan ru'asaa'ul qabaa'ilka ah oon islaamka uusan weli qalbigooda si fiican u gelin lasoo dumayo haddaan la iska sii jeedinin waxa weeyaan fitan iyo balaayo ayay mar walba islaamka ku kicinayaan marka arrintii qaybta qaybinta ku saabsanayd haniimadana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina moxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam